magaalada muqdisho madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maanta dib ugu laabtay soomaaliya ayaa markii ugu horreysay ka degay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waxa uu qabtay shir jaraa'id oo uu kaga hadlay qaraxii xalay ka dhacay masjid ku yaala xaafadda islii ee magaalada nairobi iyo khasaarihii uu geystay isagoo dowladda kenyana tacsi u diray waxa uu sheegay madaxweynuhu inuu ku sababeeyay qaraxii xalay dhacay ee dalkaasi kenya ka dhacay mid ay ka dambeeyeen dad ka soo horjeeda taageerada kenya ay siinayso dowladda soomaaliya sidoo kale waxa uu madaxweynaha shirkiisa jaraa'id uga hadlay safirkiisii waddanka turkiga iyo wixii ka soo qabsoomay wariyaha v o eda magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixinta shirka jaraa'ida madaxweynaha goordhoweyta nooga soo diray magaalada muqdisho madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maanta dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho kadib safar uu ku tegey dalka turkiga ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waxa uu ugu horreyn ka hadlay sida uu u arko qaraxii xalay ka dhacay masjid ku yaalla xaafadda islii magaalada nairobi ee dalka kenya arrin aada iyo aad u murugo badan oo dhacday xalay dalka kenya halkaas oo dad muslimiina oo salaadda soo dukaday lagu weeraray qaarna ku dhinteen ilaa saddex qofood inta haddan soo gaartay dad kalena badanna ay ku dhaawacmeen oo ay ku jiraan dad mas-uuliyiin ah arrintaas waa arrin aad iyo aad murugo u leh naxdin leh aad iyo aad uga xunnahay runtii xukuumadda dowladda dalka kenya guud ahaan shacabka reer kenya waa uga tacsiyeynaynaa arrintaas murugadae xanuun kale waxaan sidoo kale uga tacsiyeynaynaa dadkii ku dhintay eheladoodii iyo kuwii ku dhaawacmayba dhibaatooyinkaas dalka kenya waxay u gaarayaan sababaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah maxaa soomaaliya u saacidaysaan awgeed ayaa dhibaatooyinkaasi ay u gaarayaan dalka kenya iyo shacabka kenya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dhinaca kale ka warbixiyey booqashadii uu ku tegey dalka turkiga taasoo uu xusay inay ahayd booqasho labada dalba muhiim u ah islamarkaana kor loogu qaadayay xiriirka waxwada qabsi ee labada dal ka dhexeeya iyo doorka dowladda turkiga ee ku aadan dib u dhiska dalka soomaaliya waxay ahayday safar aad iyo aad muhiim u ah muhiim ugu ah soomaaliya muhiim u ah cilaaqaadka soomaaliya iyo turkiya ka dhexeeya waxaan soo gaarnay heshiisyo ku saabsan si gaar ah bilateral agreements ah waxaan soo diyaarinay cilaaqaadka turkiya soomaaliya siduu u hagaagi lahaa waan uga mahad celinnay sidoo kale waxaan uga mahad celinnay cilaaqaadka iyo waxtarka leh oo xagga bini'aadamnimada leh xagga dibudhiska dalka leh mashaariicda dalkan turkiya uu soomaaliya ka hayo ee dibudhiska leh maxaanku idhaahdaa hagaajinta infrastructureka aan leenahay ah waa bilow kuwo kaloo ka waaweyn way soo socdaan waa ku soo wada ballannay wafdiyo farsamo oo isla qabanqaabiyo baahida soomaaliya iyo waxa ay turkigu ka qaban karaan ayaa sanadka cusub howlgeli doona insha allahu tacaalaa sanadka cusubna cilaaqaadka turkiya ee soomaaliya u dhexeeyaahay meel aad iyo aad u fog ayuu sii gaari doonaa oo wanaagsan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho